Maamulka iskuulka At-Tafawuq, bahda waxbarashada, culimaawidiin iyo qaar ka mida qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay sideed iyo toban macalin oo baratay sixidda akhrinta tajwiidka. Cabdifataax Ibraahim Maxamed, maamulaha macadka At-Tafawuq, ayaa ka waramaya marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen macalimiinta loo qabtay munaasabadda.
macadka magaciisa saxda ah wuxuu yahay akaademiyatu tafawuqi lilculuumi walluqaad macnaha tafawuq ereygaas waa erey carabi ah waxaana lagala jeedaa waa iskuulka dadka sare maraysiiya sare marayintaas waxaa waaye marka iskuulkii markii ayaan la sii waday waxaa dhalatay in magacii uu farac sii yeesho oo ka dhex dhalatay iskuulka dhexdiisa markaas loo bixiyey markasu tafawuq lidaraasaati alqur'aaniya walijaasaati bisanad macnaha xarunta sarmarka ee lagu baranayo qur-aanka iyo sanadka nabiga alayhi salatu wasalaam gaarsiinaya ummadda marka markii la asaasay macadka lana arkay magaalada in ka jirta baahi loo qabo cilmiga tajwiidka iyo qiraa'adka arrinkana uu gaaray magaalada ka jiri jiray inuu qof kale qofku xugmiyo qof kaleeto jahli haayo dartiis qira uu akhriyay inuu yidhaha waxba kama jirto mase kitaab qur-aana qarin in lasoo qaato la kor saasaaro jahligaas ka jira markii aragnay waxaan go-aansanay inaan furno macad ugu baranayo mase markas ugu baranayo qiraa'adka ilaa dadka uu qofka midkood mid kale uusan ku xugmin aayad qur-aan oo la akhriyay sababteeda ilaahay fadligiisa ilaahay wuu noo suurtogeliyey inaan macadkii asaasno culummo reer yamanaadna aan keenno iyo kuwo kaleoo yaman wax ku soo bartay macadka waajibkii saarnaay oo bulshada u hayay waxyaabo badan oo ka soo baxay jirto waxaa ka mid ah marka hadda bulshada inuu isdhexgal u sameeyey oo dad xataa isdiidanaa jiray afkaar ahaan mase aan islaami jirin inuu iskusoo dhaweeya hadda wax isla bartaan waa macadka guulaha uu gaaray ay ka mid tahay waxaa kaloo jira macadka saameynta oo bulshada ku yeetana wax la dareemi karo leannu hadda ninkii aado masaajidka nuurxawaad ee ku dukado sidii waxa waaye loogu duko jira iyo hadda maanta si loogu dukay ismale farqi weyna udhexaynayo waxaa is leedahay niyo meeshaan yaa kusoo biiray macallinka cusub oo yimid waa kii taasna waxay u laabanaysaa fadligaas macadka ayaa sameeyey magaalada geesala duwana looga kala yimiday alxamdulilah marka macadka warkiisa waxuu gaaray magaalada laamaheeda iyo magaalada maa ka baxsan waxaa ogahay nin oday inuu soo wacay uu yidhi niyo macadka afurteen waa maqlay maqkuriyan wiilkaya ka keena u dhahay xaafadna ku jirana waa raadina laakiin adika iga qaabila cunugaasna waxay bartaan marka alxamdulilah ilah haddaas kale maadaama macadka uu gaaray meel magaalada ka baxsan midda kaleeto macadka mausan ka zuuri inuu gudanayo doorkii loo asaasay iyo waajibaadkii saarnaay ilaa baadidii la raadinaya laga helo oo la arko dad bartay qiraa'aadka tobanka eh macnaha qiraa'aadka marka toban leeyahay waa dadka waaweyn ee raawiya qaariyaasha ayaa tobana maana raawiyaasha waxaa toban iyo afar marka waa wax badan oo hal sano laba bilood aan lagu soo koobi karin hadda macadka intuu furaya waxa laga yabaa qiraa'adka la baraha inay tahay afar bilood bas le afar bilood marka haddii hal riwaayo kuu suurto gasho maaha inaad qiraa'adkii barato ee laba sano iyo ka badan ayaa loo fadhiistaa qiraa'adka marka macadka wuu sii wali doonaa baahidaas ilaa dadka magaalada isbeddel dhaba ka dareemayso dadkana ay markhaati noo noqon doonaan camalka aan samaynin oo ahay wax magaalada u baahneed insha allahu tacala xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa macalimiinta kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada diinta islaamka waa meeshii igu sharafta badnayd aan ka istaago ee lagu barto xaflad lagu dhiirigelinaayo ama shahaado lagu guddoonsiinaayo dad bartay qowlullaahi subxaana wa tacaala qaybo ka mid ah qaybo kalena ay u harsan yihiin dabcan dadka caadiga ah markii la yidhaahdo afar iyo toban waxaa ku soo dhacaysa qofkaas dugsigii sare u dhammeeyey baajkii uu dhammeeyey master digriyo u qaatay okay sida caadiga ah markuu u fikiro waayo laakiin waxaa wadid waxaa waaye xamalatu lqur'aan alkariim ilaahi subxaana wa tacaala agtiisa qiimo badan ayay ka leedahay waxaa laga yaabaa adduunka marka la joogo in qofka xiriiri badan uu dareemaayo hadduuna qofka qalbigiisa waasac uuna ahayn oo ilaahi subxaana wa tacaala waasac unooga dhigin waxaa idinku leeyahay ilaahay ha inoo fududeeyo juhdigaa iyo culayskaa iyo mas-uuliyadda aa qaateen ilaahay ha fududeeyo ayakan culayska ay qaadaan iyo mas-uuliyaddan kalena ilaahay ha u fududeeyo
waxaan leeyahay wuxuu mudan yahay inaan maqaam gooni ah iyo maamuus iyo sharaf ayuu naga mudan yahay waxaan kaloo salaan iyo bogaadin u dirayaa mas-uuliyiintii fikirkan ee ka soo yimiday in la aas-aaso madaraso lagu baranayo qur-aanka kariimka anigoo og soomaalidu inay tahay dad ahal u ah qur-aanka waxaan leeyahay hadal badan uma istaagin waa mudantiin horey u sii wada juhdigan ana laga faa'iidaysto waxaan leeyahay dadka xaafadaha joogo macallimiintii iyo ardaydii iyo intii fursad u haysa waa fursad dahabiya oo soo noqonaynina ina laga faa'iidaysto oo loo yimaado yacni lasii badiyo meelo badan oo gobolka ka mida lasii gaarsiiyo ustaad ibraahimna waxaan leeyahay ardaydii iyo macallimiintii iyo maamulkiiba in lasoo dhoweeyo si u gudbiyo inay yihiin soomaalidu dad aada iyo aada u wanaagsan mid ka mid ah macallimiinta bartay sixidda akhrinta tajwiidka qur-aanka kariimka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay heerka uu soo gaaray bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirasaaq yuusuf agar waxaan ka qaljiminayaa macadka markasu tafawuq lilqiraa'at wasanad runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aan maanta aan dhammaysto qaybo ka mid a qiraa'aadka khaasatan qaariga caasim riwaayadiisa xafsa aad aan ugu mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiinta macadka runtii wax badan aan u baahnayna ayay noo qabteen aad aan u mahadcelinaya insha allah dadalkana way sii wadi doonaa